wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed soomaaliya ayuu uga helyaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo reerdegeeliisiowka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiin kale iyo weybayodeerina deegaanka tawakal ee degmada afgooye oo dhowaan maamul lansuubi mas-uuliyiintii kulamo la qaaday bulshada deegaanka dhinaca kale mas-uuliyiinta weybayo ku qayb galena munaasabad xilkilanku wareejaay maamulka cusub ee deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed mustaf sheekh cabdulaahi ya sheegay in tawakal ee degmada afgooye iyo markaasan dereeg howlo shaqo oon ka horeyd horumarinta kaabyaalka dowladda degmooyin qaar aan booqday ayaa ka muhiimsan meesha hadda aniga arkayaan dhahay haddii loo fiiriyo adeegyadaasi isku tashiga iyo waxyaabaha oo hadda anaga u jeednay intaasi midda u dambaysa waxaa rabaa intaanan ka hadlin mashaariicda aan qaban doono wasaaradda arrimaha gudaha waxaa mar walba ay ka jawaabtaa hadday tahay baahi deegaan degmo iyo gobol intaas dhan waxaa waaye waxay ka jawaabtaa markay baahida ay ka imaado dadka deegaanka ay ka imaado tusaale ahaan waxaa waaye wasaaraddu waxay ka shaqaysaa qorshaha horumarinta degmooyinkaay ka shaqaysaa haddii degmada afgooyey maamulkeedii iyo tawakal ay isku xirmaan oo lasoo gudbiyo baahiyooyinka oo deg deg ah isla hadda waxaa waaye jawaabaa laga bixin doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose yose wadajiraan sheegay in deegaanka tawakal dowladda koonfur galbeed iyo muhiimad gaara sii doonta deegaan cusub beero leh goobo waxbarasho leh dad isku duuban leh dad isku tashtay ah dad isku tashtay ah intii ilaahay subxaana wa tacaala bini aadan uu ugu gargaari lahaa oo dhanba dadka deegaankan way kulansadeen
maanta wixii ka horreeyey maamulkaani ma ahayn mid toos u shaqaynaya hadda ka hor maamul waa loo sameeyey guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenaa loo sameeyey ilaah ha u naxariisto guddoomiyihii hore meel ayuu soo gaarsiiyey ku-xigeenkiina meel kale ayaa loo magacaabay oo isagana uu maamul kale uu noqday laakiinse maamul toos uga shaqeeyo in muddoa muusan ka jirin deegaankaani maanta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo fududeeyey inaan maanta annagii nimaanno oo wasaaradihii qaybahoodii kala duwanaa maamulkii gobolka qaybihii kala duwanaa intii oo dhan wafdigan culays ka badan maanta waxaa laydinkugu keenna oo aan idinkugu soo hogaamin waxay yihiin in maanta culayskiina aan muujino markaan imaanayn waxaan lahayn ilaahu ha nagu ceebaynin meel iska eber amaa tegtiina as lahayn balse maanta waxaan u nimid maamul dhammaystiran oo u baahan keliya in uu shaqadiisii si toosa uu gacanta ola galo hay-adaha amniga ee ka shaqaynaya amniga sugitaankiisa waan u mahad celinaynaa maanta haddaysan ayaga ahaa laheenna maanta ma imaan lahayn meeshaan annagaba mana aysan noo suurtoobi lahayn laakiinse waa boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin sidoo kale maamulka degmada dayniile sida garab istaagga ay u muujinayeen hay-adaha amniga ee meesha ka shaqaynayeen ayagana waan uga mahad celinaynaa maanta laakiin deegaanka wuxuu yeeshay maamul rasmiya guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen oo ka shaqayn doona sidii maamulkaasi horumarka usii qaadi lahaa isku tashiga intaa maanta adinka aad samayseen deegaanka reer tawakal haddaad tihiin annagana waxaan diyaar idinla nahay inaan hore usii qaadno baahi kasto inta aan dawooli karno inaan dawoolno wasaaraddii arrimaha gudaha nala socota oo ka shaqayn doonta dhanka stabilisationka iyo maxaa lahaa in xarumihii dowladda ee maanta aan soo aragnay dhulka ay ku dhisan yihiin guryihii ka dhisnaa oo u baahan keliya in dayactir yar loo sameeyo iyo xafiisyadii in la qalabeeyo intaas u baahan wasaaradda waxaan maanta ka codsanaynaa annagoo wada jirna inay sida ugu dhaqsaha badan ay u daboosho baahidaasi